faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dalalka maxamed cabdulaahi farmaajo u ambabaxay dalka ruushka si ay halkaasi uga qaybgalaan shir caalami ah oo ka furmi doona dalka ruushka taliska ciidamada xoogga dalka oo u mahad celiyey shacabka soomaaliyeed kadib markii ay warbixinno ay soo gudbiyeen dad shacab ah lagu soo qaqabtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab bannaanbax looga soo horjeedo dil loogu geystay magaalada kismaayo ganacsade caan ka ahaa magaaladaasi oo ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose saraakiil dhowaan oo magacaabay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta la wareegay xilalkooda iyo howlgallo la filayo inay hor kacaan saraakiishaasi guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kulamo kala duwan la yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee gobolkan galgaduud ciidamada ammaanka maamulka puntland ee magaalada garowe oo maanta dad bannaanbax ka dhigayay gudaha magaaladaasi u adeegsaday rasaas nool taasi oo sababtay khasaare kala duwan oo ka dhashay bannaanbaxaas dowladda waddanka kenya oo shaacisay inay saamayn aysan ku yeelan doonin muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya qaxootiga ku nool gudaha waddankaasi wadayaasha gaadiidka loo yaqaano mootabajaajta oo cabasho xooggan ka muujiyey burburka waddooyinka magaalada jowhar baaqna u diray maamulka hirshabeelle qodobada ayo wixii soo raacay ayaad maqli doontaan iminkaasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin ay talaado soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannadda laba kun sagaal iyo toban warkaasi oo dhan caawa waxaa la diyaarah anise cali xuseen mahadsanid jila jaamac jila dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaasho ayaa shir caalami ah uga qaybgalaya dalka ruushka warkaani waxaa faahfaahinaya maxamed aadan karaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan ee magaalada muqdisho iyagoona kusii jeeday dalka ruushiya madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisa dalka dalka raashiya ku helinaya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxtooyada qaranka waxaana garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde kusii sokootiyey madax ka tirsan dowladda madaxweynaha soomaaliya ayaa raashiya uga qaybgeli doono shirka koowaad ee ay yeelanayaan madaxweynaha raashiya iyo madaxda afrika hogaamiyaasha lagu casuumay shirka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha kenya uhura kenyatta madaxweynaha dalka masar cabdil fataax al siisi iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dhakta abiy axmed waxaana shirkani uu socon doonaa muddo laba cisha ah sidoo kale shirka ayaa lagu wadaa inuu furmo saddex iyo labaatanka bishani oktoobar iyadoona oo kulankaasi uu noqon doono kii koowaad oo dhexmara hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madaxweynaha dalka ruushiya waxaana lagu casuumay in ka badan konton hogaamiyo afrikaan ah shirkani waxaa si wadajira u shir gudoominayo madaxweynaha ruushiya valdimir putin iyo madaxweynaha dalka masar oo ah gudoomiyaha ururka midooda afrika ee sanadkani waxaana ruushiya ay qorsheynaysaa sidii ay xiriir wanaagsan ula yeelan lahayd dalalka afrika taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa u mahad celiyey shacabka soomaaliyeed kadib markii warbixinno ay u soo gudbiyeen dad shacab ah lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab warkaani waxaa sii dheereynaya jila jaamac jile taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto odowaha yuusuf raage oo khudbad ka jeedinaya munaasabad maanta ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo uu magacaabay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ay kula wareegayeen xilal kala duwan ayaa waxa uu ka hadlay wada shaqaynta ka dhexaysa laamaha amniga dalka iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan qaybaha kala duwan ee gobolada dalka soomaaliya sarreeya guuto odowaha yuusuf raage waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool gudaha soomaaliya taliyuhu waxa uu soo hadal qaaday in haatan xiriirkaasi uu wanaagsan yahay isla markaana ay suurto gelisay in laga guulaysto qaybo badan oo ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab goobo ay ka fulin lahaayeen weeraro kadib markii ay shacabku la wadaageen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa si gaar ah oo qalbi ah inaan ugu mahad celiyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meeshuu doona ha joogo sida wanaagsan garab istaagga leh qadiyadda iyo soomaalinimada leh qalbiga wanaagsan leh ee basashiyadaas kala duwan inta aan jooga ay igala soo shaqeeyeen sidoo kale waxaan rabaa ayagana inaan mahad celiyo shacabka soomaaliyeed oo runtii howlaha aan hayno ayagana runtii u ah lafdhabar gacanta ayna siinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida sida ay ula shaqaynayaan iyo howlaha wanaagsan runtii ee shacabka soomaaliyeed la-aantoona aan noo suurtageli lahay noona qabsoomi lahay intaa markaa intaa uga soo gudbo waxaan marka hore horta soo dhaweyneynaa taliya xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka dhulka inteenna kale waxaan u malaynayaa horey aan isula joognay ciidanka ilaahay waana isla sii joogi doonaa ayagana way nagu soo biireen wayna nala joogi doonaa wayna nala joogeen waxaan leeyahay markaa kusoo dhowaada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mas-uuliyad runtii qofka qaada iyo qof kasta ee damiir dadnimo iyo mid soomaalinimo iyo mid ciidannimo ay ku jirto uu dareemi kariyo waa mas-uuliyad weyn waa mas-uuliyad runtii ummadda soomaaliyeed ay naga sugayaan qof walba oo soomaaliya meesha ay joogto inay ku saamayso kana dareen sidaas daraaddeed waxaa nagala sugayaa guud ahaanteen annagoo kaashanaynaa wasaaraddeena gaashaandhigga iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee darajada uu doonyo ha lahaado gacmaha is heesta dhammaan caqabadahana hor yaalla ummadda soomaaliyeed hor yaalla inaan si wada jir ah midnimo ah qalbi ah aan uga gudbi doono ilaahay idankiis saraakiisha uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la wareegay xilkan iyadoo la filayo in ay u kicitamaan howlgalno ay hogaaminayaan saraakiishaasi warkaani waxaa faahfaahinaya jilo jaamac jile munaasabadan oo ay xilka kula wareegayeen taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guuto maxamed cali bariise iyo taliyaha ciidanka dhulka sarreeye guuto cabdi xaamid maxamed dirir ayaa waxa ay ka qabsoontay howlka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho munaasabadan waxaa ka soo qayb galay saraakiil iyo taliyayaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xagaa oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana uu ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale soo hadal qaaday in qorshaha wasaaradda gaashaandhigga ay tahay xoreynta qaybo ka mid a soomaaliya oo haatan ay gacanta ku hayaan kooxaha uu ku sheegay dagaalamayaasha al-shabaab waxaan mare ka nahay markhaatina ka nahay in badan oo saraakiisha iga soo horjeeda halkan fadhidaa inay ka mid ahaayeen ama ay ahaayeen ciidamadii lagu aasaasay ciidankii soomaaliyeed ee la baxay libaaxyadii africa waxaa kaloo markhaati ka ahaayeen inuu ciidankaasi innaga gacmaheenna ku burburay oo uu eber dib ugu laabtay waxaan mare ka nahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dib uu dhashay soo gurguurtay maantana uu gaadhay qaangaadh waxaana markhaati ka ah inuu qaan gaadhay magacaabista loo magacaabay odawaa taliyaha ciidanka ku-xigeenadiisa loo magacaabay dhallinyarada waxaan ku faraxsanahay hadalladii halkay jeediyeen taliyaha ciidanka dhulka taliya ku-xigeenka oo ah qaangaadh macnihiisu wuxuu yahay iyo wixii laga sugay qaangaadh macnihiisu waxa weeyaan qof gudanaya waajibaadkii awoodna ilah inuu guto waajibkii loo idmo saas darteed waxaan inagula dardaarmaynaa ama wasaarad ahaan inaga sugaynaa ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay sugayaan hawsha socota ee ah in ciidanka reform lagu sameeyo oo la ogaado muxuu ahaa askari walba goobta uu ku sugan yahay guddiga kumeel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa kulamo kala duwan la yeeshay bulshada magaalada dhuusamareeb mahad nuure axmed guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa waxay kulamo kala duwan la qaateen bulshada qeybaheeda kala duwan guddiga ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha dib heshiisiyiinta federaalk dowladda soomaaliya kulankooda waxay sidoo kale guddiga ka dhageysteen odayaasha dhaqanka talooyinka ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo ay wadaan diyaarintiisa guddigan oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal ku maraya maamulada koonfur galbeed hiirshabeelle puntland ayaa waxay hadda ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamada ay la qaateen madaxda ka tirsan dowladda iyo bulshada magaalada dhuusamareeb annagoo sii ambaqaadayna howlaheennii shaqo ee ahaa inaan dhegaysanno ama aan araadooda warsanno dadka ku nool maamul goboleedyada dalka hore waxaan u tagnay saddex maamul goboleed koonfur galbeed puntland iyo hirshabeelle maantana waxaan joognaa maamul goboleedka afraad oo ah galmudug caawa waxaan la kulannay bulshada rayidka ah ee ku nool dowlad goboleedka galmudug maaliysa dhuusamareeb ha noqdaan ugaasyada odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada annagoo u bandhignay inay ra'yigooda iyo afkaartooda ka dhibtaan sharciga doorashooyinka qaranka oo aan ku jirnay marxaladiisii ugu dambeeyey ee aruurinta araada laga qabo si marka ugu dambeysa aan usoo daraafgarayno oo aan baarlamaanka u orgeyno waxaan aada ugu mahadcelinayaa dadka ku nool magaalada dhuusmareeb gaar ahaan iyo guud ahaan galmudug ciidamada ammaanka maamulka puntland ee garowe ayaa maanta dad banaanbax ka dhigay gudaha magaaladaasi u adeegsaday rasaas nool taasi oo sababtay khasaare kala duwan jilo jaamac jile magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata kuwaasi oo looga soo horjeeday dil qof shacab ah loogu geystay gudaha magaalada garowe ee gobolka nugaal ee maamulka puntland dadka banaanbaxa dhigaya oo isugu jiray caruur dhallinyaro haween iyo ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala halkaasi ayaa waxay isugu soo baxeen bartamaha magaalada garowe ee gobolka nugaal iyagoona ku dhawaaqayay hadallo caraysan oo ay ka mid tahay cadaaladda ha la marsiiyo ciddii geysatay dilka qofka shacabka ah sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa bartamaha magaalada garowe ku gubay taayiro waaweyn waxaana saacdo kooban hakaday isku socodka gaadiidka magaalada garowe ee gobolka nugaal wararka ayaa intaasi ku daraya in mararka qaar laga maqlayay rasaas goosgoos ah ayna sababtay dhaawaca haweeney la sheegay inay eh lahaayeen ruuxa dhintay ee dilka loo geystay si kastaba banaanbaxan ayaa waxa uu yimid kadib markii qof shacab ah lagu toogtay gudaha magaalada garoowe iyadoona la aaminsan yahay in rag ka tirsan ciidamada ammaanka ay geysteen dilka qofkaasi shacabka ah dowladda kenya ayaa sheegtay in ay saameyn ku yeelan doonin muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya qaxootiga ku nool gudaha dalkaasi kenya cabdicasiis siciid dowladda dalka kenya ayaa tilmaantay in wax saameyn uusan ku yeelan doonin muranka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya ee ku aadan muran xuduudeedka labada dal gaar ahaan badda caawinaada iyo sidoo kale taageerada ay siiyaan qaxootiga soomaaliya ee ku sugan dalka kenya wasaaradda maaliyadda dowladda dalka kenya ayaa tilmaantay in wax saameyn uusan ku yeelan doonin khilaafka labada dal ee ku aadan muranbadeedka taageerada iyo sidoo kale caawinaada ay siiyaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa ku muransan muran xuduudeedka labada dal kaasi oo soo socday taniyo sanadii oo dowladii xasan sheekh maxamuud ee maxkamadda cadaaladda adduunka i c j u gudbisay dacwad ka dhana dowladda dalka kenya ayaa wasaaradda maaliyadda dowladda dalka kenya iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee dalka mareykanka halkaasi oo ay kaga qaybgalayeen shirka sanadlaha ah ee looga hadlo arrimaha lacagta adduunka oo ay soo qabanqaabiso i m f xogayaha wasaaradda maaliyadda dowladda dalka kenya ukuriya tani ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ku sugan in wax saameyn aysan ku yeelan doonin khilaafka labada dal ka dhexeeya isu socodka dadka iyo sidoo kale qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya warbixin ay soo saartay dhowaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee unhcr ayay ku sheegtay in tiro ka badan kun qaxootiga soomaaliya ay ku nool yihiin dalka kenya waxayna dowlada kenya ay ballanqaaday inay sii wadi doonto taageerada iyo sidoo kale caawinaada ay siiso qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya si kastaba ahaatee hadalkan kasoo baxay dowlada dalka kenya waxa uu kusoo aadayaa iyadoo soomaaliya iyo kenya dhex taalo dacwada badda taasi oo haatan sii soconaysa wax ka badan muddo shan sana si kastaba haatee hadalkan kasoo baxay dowladda dalka kenya waxa uu kusoo aadayaa iyadoo wadamada soomaaliya iyo kenya uu ka dhexeeyo muran xuduudeed iyo sidoo kale muranbadeed dacwadoodu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka i c j halkaasi oo dhowaan maxkamadda cadaaladda i c j ay dib u dhigtay wakhtiga la dhageysan doona dacwadda labada dal oo ku beegan bisha juun sanada cabdicasiis siciid yuusuf redio cadaadu muqdisho ugu dambeyntiina wadayaasha gaadiidka bajaasta ee jowhar ayaa cabasho ka muujiyay burburka wadooyinka jowhar baaqna u diray maamulka hirshabeelle bashiir cabdulle cismaan qaar ka mida darwalinta mooto bajaajta ee ka shaqaysta magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay dhibaatooyin ay qabaan wadooyinka qaar ee ku yaala magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxayna tilmaameen in lacago badan laga qaado islamarkaana aan loo dayactirin wadooyinka ku yaala magaalada jowhar waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay sideed boqol iyo dhowr mooto hadda bered ka shaqayso baabuura ka shaqayso gaadiid hadday iskaashtaan lacagahooda iyo waxooda ay isku dartaan waa laga yaabaa inay samaysan karaan jidkooda uga maamulka hadday noo samayn karaan waan ka rabnaa inay noo sameeyaan haddii anaka samaysta ayna leeyihin shatiga iyo isbaarooyinkana ay naga joojiyaan anaka jecel inaan samaysano marka qaar marmarka qaar markaas roobkada oo kale waddada aan ku dhib qabno oo kale sida koontaroolka oo kale beesaana laga qaatay canshuur beesaana laga qaatay waxay baaq u jeediyeen madaxda dowladda soomaaliya ayagoo ugu baaqay in dayactir lagu sameeyo waddooyinka qaarkood oo burbursan magaalada jowhar ee xarunta u ah maamulka hirshabeelle dowladda waxaan ku codsanayna soomaaliya inay waddadan noo samayso oo markaas roobkada oo dhib aan qabnaayo waddadii waa isku xirxirantahay oo waddadii meel loo kala leexda male mideeda kale jigaboonta beesaana laga qaaday shatina beesaana laga wax hadda oo wadda oo noo samaysana male waxaan ka cudsanaynaa dowladda federaalk soomaaliya inay waddada noo sameeyaan intaasaan cudsanaynaa keliya in maamulka maamulka hirshabelle ay noo sameeyaan waan ku shaqayla'nahay maalin ilaahay keeno bil kasta shati aa nagala qaadaa boqol iyo konton kun oo shati ah toban kun oo isbaaraha yuumiyo taa nagala qaadaa waxaan rabnaa in maamulka hirshabelle jidka ay noo qurxiyaan wax allaale wixii oo markaas nagala raba anakana waa dhiibnaa jidkana waa ku shaqayla'nahay uga waxaan rabnaa jidka nagala sameeyo oo markaas aan ku shaqaysan karno aan ku shaqaysano roobka waa dhibaatadayna ugu daran waa xilliga roobka roobka dawda waa xilliga rayla'nahay oo jidkiina oo xun yahay ee mootooyinka ay isku dhacayaan gaardameerada ay ku dhacayaan ay dadka halis ay yihiin muga jidkii nagala sameeyo oo markaas anaka shati iyo xalaali wix nagala rabo markaas aan dhiibno diyaaraan u nahnay laakiin jidkii nagala sameeyo aan jecelnahay bashiir cabdullahi cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne gebi ahaanba waxaa dhegaystayaal intaasi ku eg warkii habeen aad kala socoteen istuudiyaha koowaad ee raadiyo cadaado warkan warkaxiga ammaano allah